asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur qodobadaad maanta ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn
booliska soomaaliyeed oo soo saaray amro culus oo ku aadan gawaarida taargala-aanta ah ee lagu dhex wato magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay garab istaagayso ganacsatada
kulan looga mahadcelinayay madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka qalabka sida oo dalacsiiyey ciidamo ka tirsan guutada afariyo tobanka oktoobar oo lagu qabtay magaalada muqdisho ciidamada kumaandooska gorgor oo howlgallo ka dhanaha dagaalamayaasha shabaab ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
ururka bulshada bariga afrika oo magaalada nairobi ka bilaabay shir lagu horumarinayo isdhexgalka soomaaliya iyo bariga afrika
caruurta xanaanada maamo ugaaso oo dalxiis iyo damaashaad ku qaatay xeebta jasiira ciidamada badda ee dalka gariiga oo lagu eedeeyey dilka in ka badan afartan qofood oo muhaajiriin ah
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa door talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka laba kun afariyo labaatan warka door waa si wada jira idinkugu aqrinaya cabdiqaadir ismaan indhooy anigoo caladin axmed warkii oo dhan
booliiska soomaaliya ayaa soo saaray awaamiro culus oo ku aadan gawaarida taarika la-aanta ah ee lagu dhex wato magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo ku waramaya juula shaakir
baabuur ayaa falgeystay waa cararay taargila'aan waaye noocaas waaye way badatay magaalada muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taarga lahayn haddaad shaqaale dawlad tahay haddaad tahay shacab si loo adkeeyo amniga caasimada loogana hortago wax kasta oo liddi ku noqon kara ammaanka guud ee magaalada muqdisho ayaa waxaa amaro culus soo saaray taliska booliiska soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa soo saaray amar culus oo ku aadan gawaarida taarga la-aanta ka socota magaalada muqdisho iyaduna boolisku ay sheegeen in gaari bilaataarka ah uusan mari karin wadooyinka caasimadda haddii la arkana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono qoraal ka soo baxay taliska booliiska soomaaliyeed ayaa u qornaa sida tan ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu weysiinayaa shacabka ku nool caasimadda iyo hareeraha in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo tobanka bisha lixaad laba kun afariyo labaatan aan la ogolaan doonin gaadiid bilaa taarga ah oo maraya wadooyinka caasimadda booliiska ayaa dhanka kale waxa ay ka codsadeen shacabka soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan hay-adaha amniga sidii loo sugi lahaa amniga caasimadda oo gaadiidka ay ku xirtaan taargo si loo garto sumadooda amarkan ka soo baxay taliiska booliiska soomaaliyeed ayaa waxauu daba socdaa shir jaraa'id oo dhowaan uu ku qabtay magaalada muqdisho afhayeenka booliiska soomaaliyeed uu kaga hadlayay arrimahan kala duwan ee ku aadan gaadiidka taarga la-aanta socda caasimadda muqdisho waxaan rabaa baabuurta magaalada muqdisho lagu isticmaalayo baabuur ayaa falgeystay waa cararay taargila'aan waaye noocaas waaye way badatay waxaan ku wargelinaynaa milkiilayaasha wadayaasha baabuurta magaalada muqdisho gudaheeda laguaan taarga lahayn haddaad shaqaale dawlad tahay haddaad tahay shacab cid walbo aad tahay taarga kuu gaara ay dowladdu kuu xaqiijisa jirta inaad isticmaasho gaadaa isticmaali kartaa taarga shacabaa isticmaali kartaa oo xaqaa u leedahay baabuur aan aqoonsi nambar lahayn magaalada muqdisho laguma arki karo ciddii lagu arkana waxaa loo aqoonsanaya dembiilo ka qayb qaadanaya dhibaataynta amniga inay qayb ka tahay juulashaakar warbaahinta darsan
waa tahay dhanka kale markaan haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo booqasho ku tegay degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa kormeer ku sameeyey halkaasi iyadoo dadka u dalxiis tegay beerta daarasalaam uu damaashaad kula qaatay ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu tilmaamay in ganacsatadu ay garab siin doonaan sida warkan uu ku dheereynayo saleebaan xuseen alcadaala
ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo kormeer ku degay degmada daarusalaam ayaa halkaasi waqti waxa uu kula qaaday boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid degmooyinka gobolkan banaadir kuwaasi oo u dabaaldegayay farxadda maalmaha ciidul adxa taasi oo muujinaysa amniga iyo nabadda ka hirgashay caasimada dalka ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa bogaadiyey horumarka bilicda iyo amniga ka jira degmada daarusalaam isagoo ku dhiirigeliyey bulshada iyo ganacsatada inay sii wadaan dadaalkay dadaalka ay ugu jiraan horumarinta caasimada iyo guud ahaan dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa sidoo kale cadeeyey in dowladdu ay si buuxda u garab taagan tahay ganacsatada si horumar lagu gaaro islamarkaana lagala shaqeyn doono sidii loo abuuri lahaa fursado cusub oo ganacsi iyo maalgashi
kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino kulan loogu mahad celinayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya kadib dallacsiintii guutada afar iyo tobanka oktoobar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho sidai ku waramaysa faadimo cabdiqaadir xasan lagu qabtay munaasabad loogu mahad celinayay madaxweynaha dalka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyadoona ujeedka mahadcelintu ay ahayd mudnaantii ay siiyeen saraakiisha guutada afar iyo tobanka oktoobar kuwaasoo lagu dalacsiiyey gudashada waajibaadka qaranka sidoo kale munaasabada ayaa loogu duceeyay dhalinyaradii shahiide ayagoo ku guda jira waajibaadkooda shaqo ee uu qaranka u igmaday oo ahayd difaacidda diinta dadka iyo dalka madashan xalay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay ugu horreeyeen xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada qalabka sida siyaasiyiin dalka horey xilal kala duwan uga soo qabtay iyo marti kaloo madasha lagu casuumay dhinaca kale markii munaasabada la gudagalay waxaa marka hore qur-aan loo aqriyay loona duceeyey shuhaadadii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee taliska ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed intaasi kadib gaashaanla sare nuurfaray taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar oo madasha ka hadlay ayaa faahfaahiyey marka hore ujeedka munaasabadda aan la soo koobi karin oo kale ah ma aqaano waxaan ku sheegi karo oo guulo muhiim noo ah oo ciidankayna jiidaha hore ku jirona u naqon doona dhiirigelin labaad oo ay khawaarijta arxanka daran ee ummadda soomaaliya dugmaadaysa ay hore ugu sii dhaqaaqi doonaan aniga ujeedkan halkan usoo istaago waxaa waaye inaan idhaahdo marti sharafta qiimaha badan waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan rabnaa inaan dhahno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane madaxweyne xasan sheekh mar kow iyo laba iyo saddex iyo taliyahayna ciidanka xoogga soomaaliya inaan dhahno waa mahadsan tahay madaxweyne waa mahadsan tahay taliya guuleysta dhankooda halkaasi waxaa si wada jira uga hadlay agaasimaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasiirka hore ee wasaaradda diinta ooqaafta iyo xildhibaan cabdiraxmaan dheere kuwaasoo dhammaan u hambaliyeeyey guushii weyne ay soo gaareen guutada afar iyo tobanka oktoobar hambaliyeyno ciidanka geesiyaasha ah ee xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada fortiin oktoobar ee guulaha waaweyn soo hooyey inaan u hambalyeyno dallacsiintoodana aan uga mahad celinno madaxweynaha iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kalena aan u duceyno ciidankii ka shahiiday guutada afar iyo tobanka oktoobar iyo guud ahaan ciidankii ka shahiiday xoogga dalka soomaaliyeed aan u duceyno ayaan halkan caawa u joognaa waxaan rabaa insha allah inaan maxaa la dhahay shahaadadana ducada loo loo aqbalay ducada loo duceyn lahay u aqbala insha allah Eh, run ahaantii dad badan oo ku sheegida ciidanka xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada kala duwan waxaa waaye maanta inaan u duceyno way naga mudan yihiin runtii aad iyo aad iyo aad iyo aadan waxaan u ammaanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida ciidanka uu u dallacsiiyey guud ahaan gaar ahaan afar iyo tobanka oktoobar oo aan aaminsannahay aanna ognahay inay aada xagga ta- taba- ee, dalcaadda igu runtii ugu xaqir xaqirnaa jireen aan ognahay Ee, taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed walaalkay aad iyo aad aad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud sareeyo guudbashir goobe xilli uu munaasabada ka hadleeyay ayuu si kooban uga hadlay waxqabadka weyn iyo guulihii ay soo hoyayeen ciidanka guutada afar iyo tobanka oktoobar waa aynu u mahad celinno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya doctor xasan sheekh ballacaadii abaalmarinta ahayd ee uu siiyey guutadan aan caawa martida unahay ee afar iyo toban oktoobar
waa tahay dhanka kale markaan haddii aan eegno ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo hoos taga degmada buulo burdo ee gobolka hiiraan howlgalkan oo lagula dagaalamaya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ciidamadu ay ka fuliyeen qaar ka mid ah deegaanada hoos taga buulo burdo saacadihii lasoo dhaafay waxaana iska kaashaday howlgalkaasi ciidamada kumaandooska gorgor iyo kuwa loo yaqaano ilaalo qaran ee ka howlgala gobolka hiiraan war koowana kasoo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga degmada buulo burde iyo deegaanada hoostaga gaar ahaan kuwa dhaca jiinka webiga shabeelle deegaanada sida gaarka ah ciidamadu ay uga howlgalka ugu sameeyeen ayaa waxaa kamida ayaa waxaa ka mid ah deegaanka la yidhaahdo biyo madoobe arles quracjiif iyo kuwo kale oo ku yaala jiinka webiga mararka qaar dagaalamayaasha al-shabaab ayaa halkaasi isku soo aruursada sida ay tilmaameen dowladda howlgalladan ayaa kusoo beegmaya iyadoo habeen hore ciidamada dowladdu oo garab ka helay kuwa saaxiibada caalamka ee duqeyninka cirka ah oo markaasi ay ka geysteen gobolka galgaduud ee maamulka galmudug dhinaca kaleetana caruurta xanaanada maamo ogaaso ayaa dalxiis iyo damaashaad waxa ay ku qaateen xeebta jasiira farxadda maalmaha ciidda awgeed sida warbixintan uu ku eegayo cali aadan axmed
xeebta jasiira waxaa maanta dalxiis iyo damaashaad loo keenay caruurta ku jirta xanaanada maamo ogaaso si ku qaadanayaan farxadda maalmaha ciidul adxa caruurta ay xanaanayso maamo ogaaso sannado badan ka hor ma haysan daryeelka iyo damaashaadka ay maanta ku qaadanayaan xeebta jasiira waxaana wejiyadooda ka muuqda farxad aad u badan waxaana kulan ceyraad loo qabtay laba koox oo kala matalayay maamo ogaaso iyo maamo shamsa foundation ay guusha raacday kooxda matalaysay maamo shamsa waxaa halkan kusoo booqday carruurta ay xanaanayso maamugaaso dhallinyaro caanka ah baraha bulshada gaar ahaan tiktoga ayagoo maamugaaso ku dhiirigeliyey dadaalka ay ugu jirto in ay markaasi u istaagto carruurta noocan oo kale ah baydanka jiifka ah waxaa maanta farxad gooniya noo ah inaanu badda jasiira aanu soo dabaaldegayno carruurta aqoonta iyo rajada iyo masaakiinta aan waxba awoodin isugu jiray ee maamugaas ay haysay maanta farxad gaar ayay maanta aniga ay leedahay waayo muddo anaanu social media ku jirin baan carruurta ayna daawan jiray tarbiyadii iyo dhaqankii aan kor aan ka daawan jiray baan maantana kusoo dhex istaagnay alxamdulillahi rabbilcaalamiin maalmada marka hore ilaahay ilaahay abaalkeeda jannaha ka dhigo waxay weeyaan waxay qabanaysaa wax annagu aanan hayn ama aanu qaban karin ummadda muslimkaana dhif iyo naadir ay ku tahay inay qabtaan waxa weeyaan markan yar ood ogeydeen xaaladiisa waxa weeyaan waxyar waxbarasho laftarkiina aad aada ugu wada heelanaydeen oo aad jeclaydeen mar run inuu waxa weeyaan waxbarashada hadda iyo aqoonta ku jirta inuu sii kororsado ayaa waxaa la soo wadaagay maamugaaso waxa weeyaan maamugaaso ayaa maanta laga bilaabo cunugan yar qaabili doonta wuxuuna la mid ahaan doonaa carruurtan quruxda badan ee maanta waxa weeyaan ciidda loo soo saaray inay dabaaldegaan ama iska ciyaaraan waqtigoodana ay iska qaataan markii waxa weeyaan maadaama maalin ciida ay tahay oo waxbarashada iyo qur-aanka tahay waxa weeyaan maama insha allah mas-uuliyiinta si gaara haddana aan aad iyo aad ugu mahcelin walaalka sagaal geesay iyo loosay oo waxa weeyaan laftigoodu waqti geliyey inta magaalada aan joogay xaggan ay keenay intaan wax waxaan magaalada uga baahdo iyo dhaqaaqa oo dhan uga socda saaxiib waalidinkan abaalkiina ilaahay jannaha ka dhigo waxa weeyaan aad iyo mahadsantihiin aad ugu faraxsanahay inaanu maanta qayb ka ahaado aan la ciidaysto caruurta ay hooyo siraad ama maamo ogaasi sida u taqaanaanba ee gacanta ku hayso waxaan ugu mahad celinaynaa adduunya aakhiraba inuu ilaahay kaga abaalmariyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel